oo annaga hadda nugu ciidamadii ay hagayiin nimanka dharka culimmada sig oo xasuuqayaasha ayaa mar kale nala soo dul iyagoo gaadiidkoodii wato ciidamadii iyo mooryaanta ahaa wato dhammaan wada socdaan nala korkeen hadda ka hor markay halkan xasuuqa ka geysteen sidaasoo kaleaan uga hadalnay adduunkana waa u sheegnay dowladda federaalkana waa gaadhsiinay ayagana waannu ebin dowlad ilaahayna waa ka baqaynaa dowladnimadana waa ku baqaynaa nimanka dalka waa ka qaban karnaa ee annaga ha noo fasaxdo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii ka hadlay goobta ayaa sidan ka sheegay waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka nimankaas dhiigyacabkaa oo dallaayayaasha oo na laayey oo na xasuuqay degmadeeda haddaan waayeen leennahay iyo haddaan leennahay dad kaleba dadka nimankii lagu baabi'iyey ayaa waxay haddana soo duldhigeen ciidamo waxayba dhisanayaan qalcadihii sayidku dhisan jiroo kale iyo meeshii dhifaysyadii annagu waxaan rabnaa maanta in aan nimankaas maatallayskaa haddii dawladdu wax ka qaban weydo annagu waa iska qabanaynaa waana iska dhicinaynaa waana iska dhicin jirra hadda meesha ay joogaan u arki mayno dad islaama inay yihiin ee dad xadgudub diinta islaamka iyo muslimiinta iyo dhaqanka iyo dawladnimada kulli ku xadgudbahaya inay yihiin yaan u arkaynaa markayna soo gaarahayeen ka hortag intaan ku samayna waa iska celin karnay waa u kaadinoo waxaan moodnay dad islaama oo wax reebahaya inay yihiin kadibna aqalladaydii bay nagu xasuuqeen maanta ayaga waxaan u sheegaynaa caalamkana u sheegaynaa dowladda federaalkana u sheegaynaa aqallada noogu imaan ay mahayaana waa difaacaynaa waa iska celinaynaa uma dulqaadanayna maanta tii mid la mid ah waxaan sidii si ka duwan ula macaamili doonnaa haddii ilaahay idno arrinta maanta ay damacsan yihiin nimankaa gacankudhiigilayaasha ah waxaan u wajihi doonnaa nidaamkii hore oo nalooga bartay nidaam ka duwan in ay mar labaad u soo laabteen in ay dhibaato tii ka daran ay u geystaan annaguna haddii ilaahay idmo waxaan samayn doonnaa wax kasta oo aan isku difaacayno oo aan ahayn nidaamkii hore oo aan isku difaaci jirnay maantama waxaan diyaar u nahay sidii aan horay u ahaan jirnay in ciidan inta nala soo duldhigo abaabul nala ku kor sameeyo markii la doono nala ku soo duulo maanta ma taasaan diyaar u nahay ugu dambayntii ayaa kulanka waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta galmudug sheekh mursal cabdiraxmaan waxaa magaaladan ka jira saansaan iyo xiisad colaadeed waxaana sababay ciidan oo degay meesha la yidhaahdo ballahawd alxeraale wax yar u jirta iyo mayeeraan isla markaasna ku hubaysan gaadiid tignika oo labaatan gaarahaya ciidankaas oo ay wataan niman ka dagaalamay laba kun iyo toddobiyo tobankii magaaladan xeraale muddo saddex biloodana dhibaato ka waday haddana mar labaad inuu soo noqdo aad iyo aad baan uga xumahay oo inta miidiyaha tagoo yidhahda shabaab baan la dirinaynaa marna xeraale weerarhaya marna balombalku weerarhaya marna cawdaaq